barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o w oo aad si toos uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan o aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah kowda bisha oktoobar sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinayaa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kukaay
qodobadani kugu hayno waxaa ka mid ah gabdhihii ugu badnaa oo ka qalinjibiyey jaamacadda golisen galada laascaanood
ardada haddeerto halkan fadhida ee qalin jabinaysa koob iyo lixdan arday waa diblomo lixdan iyo siddeed ardayna waa bachelor oo waa digree waa boqol iyo labaatan iyo sagaal arday hambalyo aad iyo aad baan idinku hambalyeerinaa qalinjabinteenna dhallinyarada jibuuti oo codsaday in la furo iskuulle lagu wacyigeliyo dhallinyarada yaryar ee doonaya in ay isguursadaan barnaamijka inta uu socdo waxaan ka marnayn dhinaca heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kalena waannu idiin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
qarax loo malaynayo inuu ismiidaamin ahaa ayaa ka dhacay meel u dhow xarunta kulliyadda jaalisyaad ee magaalada muqdisho maanta wararkaynu helayno ayaa sheegayeen qaraxaasi lala beegsaday ciidamo dalka talyaaniga ka socda oo meesha marayay ciidamada dalka talyaaniga ayaa ka mid ah kuwa midooda yurub ee tababaraa ciidamada dowladda soomaaliya ma cadda ilaayo hadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaas kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi
ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay in ay weerar gantaallo ay u adeegsadeen ay ku qaadeen dagaalyahano uu fariisinkoodu yahay gudaha dalka suuriya ilaalada kacaanku waxa ay sheegayaan in maleeshiyada ay weerareen ay mas-uul ka ahaayeen duulaan dhowaantan lagu qaaday saldhig milatari oo ay ciidamada iiraan ku leeyihiin ahwaas kaasoo ay ku nafwaayeen shan iyo labaatan ruux shan iyo lixdan kalena ay ku dhaawacmeen iiraan waxa ay maleeshiyada ka dagaalanta gudaha suuriya ugu yartaa takfiir iyadoo kala jeeda dagaalyahanada suniyiinta ah iyo kuwa ku xiran kooxaha islaamiga wakaalada wararka faris ayaa sheegtay in ilaalada kacaanku ay ku rideen gantaalada zolgafaar iyo qiyaam oo ridadoodu ay kala gaarayso toddoba boqol iyo konton ilaa iyo siddeed boqol oo kilomitir ilaa iyo hadda ma cadda cidda ka dambeysay weerarka lagu qaaday saldhigga militari ee astaanta u a dagaalkii u dhexeeyey iiraan iyo ciraaq ee socday intii u dhexaysay sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii ilaa iyo siddeed iyo siddeetankii
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanayseena waa v o a nu gudagalno qodobada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno ku dhowaad boqol iyo labaatan iyo sagaal arday oo u badan gabdho ayaa toddobaadkan ka qalanjibiyey jaamacadda golisa magaalada laascaanood warbixintaasi waxaa soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol jaamacadda gulis ee qaybteeda laascaanood oo ay ka qalinjibiyeen arday gaadhaysa boqol iyo soddon markii ugu horreysay waxayna u badnaayeen ardaydaasi hablo waxaana kasoo qaybgalay wasiirka arrimaha gudaha somalilan wasiirka biyaha iyo mas-uuliyiinta gobolka sool gudoomiyaha jaamacadda gulis ee qaybteeda laascanood brofeor yuusuf axmed faarax ayaa sheegay tirada ka baxday iyo qeybaha ay ka kooban yihiin
ardada haddeerto halkan fadhida ee qalin jabinaysa koob iyo lixdan arday waa diblomo lixdan iyo siddeed ardayna waa bachelor oo waa digree waa boqol iyo labaatan iyo sagaal arday hambalyo aad iyo aad baan idinku hambalyeeraynaa qalinjabinteenna intaasoo dhani jaamacadda ayay ka baxayaan boqol iyo labaatan iyo sagaalka arday waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa ay u badan yihiin inta badan waxaad aragtaan gabdhaha ku jira inay aad iyo aad u fara badan yihiin waxa aad iyo aad wax loogu farxo ah in maanta gabdhuhu ay wiilasha ka badan yihiin galaasyada qaarkood ee qalin jabinaya waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golis ee hargeysa cabdi xuseen jaamac gaas kaasoo sheegay inay soo kordhinayaan kulliyad gaar oo ah afka soomaaliga lagu baran doono horta aad iyo aad waxaan ugu baaqsanahay jaamacadda golis inay ku soo barto manhajkeeda oo ay wato digrii lagu bixinayo af soomaaligu boqolo kastaaba afkooda barataan dee aniguna inaynu ka qayb qaadanaynu xoojina afka soomaaliga leey yahan maxamed maxamuud oo ka socday jaamacadda jigjiga ayaa ardayda ugu baaqay inay ka qayb qaataan markay dhammeeyaan aqoontan siday horumar uga gaadhsiin lahaayeen deegaankooda ardayahay maanta waxaad noqoteen aqoon-yahaniin baad noqoteen xuduud ma lihidin aqoontiinaana iyo xirfadda aad barateenna waa inaad ku dabaqdiin aragti wanaagsan attitude wanaagsan waa inaad ku dabaqdiin inta attitude xuni meesha uu yaallo aqoontii waxba kuma filla iyo xirfaddii aad barateen hablahan ayaa waxaa si weyn ula hadlay kuna dhiirigeliya inay bulshada kaalin muhiima ka qaataan wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed hablaha waxaan leenahay sii dadaala raggi ka dadaal bata cilmigiinna iyo aqoontiinna laascaanood wax badan ha ka beddesho golayaasheeda siyaasiga ah gala xildhibaanadeeda isu soo sharaxa master iyo b h d dambe inaad qaadataanna ku dadaala nimankaa dhallinyarada ah ee ragga halka fadhiyaa yay idinka badinina idinku ka badiya waxaan si gaara u hambalyaynayaa ardayad halkan ka qalin jebisay hooyana ah da'yar ilmaheedana sidata samiiro cawil axmedna si waan hambalyaynayaa inay iyada oo hooyo ah haddana ay maanaj garaysay cashe ibraahim xuseen iyo cabdirashiid maxamed waa hooyeyla inankeedii u qalinjir arrinkani markaa waxay maanta ina tusaysaa hooyo colaadda abaaburaysa inankeediina colaadda ku dhimanayo iyo hooyo jaamacadda ku tirto inankeediina jaamacadda kale ardaydan ka baxday jaamacadda gulis ayaa waxay ka mid noqonayaan ardayda sanad kasta dhammaysay jaamacadaha ku yaala ee afartah ee gobolka sool tirada jaamacaddani ka baxday ayaa maanta waxay ahaayeen kuwo ay u badnaayeen habluhu ee sheekooyinka la xidhiidhay in hablaha qaarkoodna ay hooyooyin ahaayeen ayaa waxaa idin xafladdaasi laga sheegay cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington meelo badan oo dunida ah waxaa ka jira xarumo caawiya lamaanaha doonaya inay isguursadaan ka hor aqalgalkooda xasan muumin oo ka mid a dhallinyarada jabuuti ayaa waxa uu ka codsanayaa dowladda in ay samayso xarumaha caawiya lamaanaha doonaya in ay guursadaan waxa uu u warramay wariyaheenna jabuuti sagaal saciid faarax ilaahay maamulka adag ku sii maamulka naftaada geedi socodkaaga inaad dariiq ba-an martid inaad dariiq wanaagsan martid inaad dalab aad la imatid inaad commerci noqotid inaad macallin noqotid dalab caynka aad la imatid inaad doctor aad noqotid dalab caynka aad la imatid waxaa adiga lagu siiyey dariiqayga adigaa maraya inaad guursatid waa waa dalab adiga kaa imanaya marka qoraalka ilaahay qadarku waa meel oo qadarku wixii ku qoran maayn wax kale ma qaadaysid laakiin wixii adiga lagu siiyey ee ahaa wanaag inaad gaadhid ahaa haddii aad ku salaysid aad tiraahdid wanaagga ilaahay baa ii diiday oo ilaahay baan ii qorin taa waa eedood ilaahay saaraysid marka waxaan odhan lahaa dadku waa la isfahmi lahayaa isfahm la-aan baa jirta hablihiina dhinac bay ka cabanayaan ay leeyihiin wallahda wax ragna guursanayo xalaal rababa ma ma jiro bay qaar ku leeyihiin wax xalaal rababa ma jiro bay qaar ku leeyihin markaad waraysatid raggiina waxay ku leeyihiin war naaga reer wadanaysaba ma arkayno dhib buu arkayaa ninku dhib buu arkaya waxaa kasii dorkinaysa guurka wuxuu arkayaa nin ama asxaabtiisa ama walaalkii ama inaadeerkiya oo ku dhibaatooda guur ku dhibaatooda dacwad iyo buuq iyo le wax badan maray yuu arkayaa ku kalou arkaya ku kalou arkayaa isma weydiinayo war nolosha nolol ka duwan waad helaysaa wuxuu isleeyahay waryaa aduu iska barsheeya yaa ku dhantay buu isleeyahay kuma xisaabtamayo wal hebel iyo hebel hadday ku khasaareen adigu malaha waad ka waad ka mir dhalin karaysaa isagu islaawaya marka ha marka nolosha horta xilli walba ood meelu socotid mise aad wax rabtid lagama eego dhinaca ba-an waxaana ani ii gaara oo ii laaban oo lahdaa in yar oo ah in in la waxeeyo in la waxeeyo meel ama iskuol ay ka soo baxaan dadka ismehersanaya oo certifica laga qaato marka dadku marka ay ayagoo uga aqoon u leh reerkii iyo arrinkii ayagoo aqoon u leh markay reerkii ay dhisaan siduu reerka ku burburayo awlaaddu dayac bay soo adkaanaysaa marka waxaa leedahay dadka haddii lasii diyaariyo inta isusmehersan oo la baro xuquuqiyaadkii iyo waxyaabihii looga baahnaa si sahla kuma burburiyo dayac ma imanaya ha saasaan leehay ilan dadkii maanta guur meel lagu dhigta lama arkin laakiin nolosha aasaaskeeguba waxaan maanta cilmi loo baranayo ee loo ordaayo ninkuu ordaayo oo wax walba loo waxaynayo waa in la ismehersado awlaad la helo awlaaddii sidii loo xafidan lahaaba haddii la garanayn iyo reerkii sidii loo dhaqmi laha hadii la garanayn waxay noqonaysaa noloshaasi mustaqbalka dambe ee jiritaankaaba halis ah mustaqbalka dambe ee jiritaanka yaa halis ah marka nacam waxaan aasaas u tahay arrinkana aasaas u yahay haddii reerka iyo nolosha la hagaajiyo waxaa hagaagaysa bulshada bulshadu haddii hagaagtana nolosha dhanba hagaagayso laisla fahmay laisla qaadanaya marka saa darteed fikirkani waa fikir gaaban maaha marka dadku maanta hadduu wuxuu doonaba tacliintu doonaba ha soo qaato laakiin waxba kama oga guurkii iyo le caqaabaadkiisii iyo le marka reer la wada tago sida arrimuhu yihiin iyo waxba kama oga waxba kama garanayo markuu reer dhisana in sidan kuma muudin iyo sidan kuma muudin baa imanaysa wax maanta bulshadana qaar badan taabatay walaa fikirkuna ka dhex guuxayo kulley sidii wax loo hagaajin lahaa awlaad maanta waxaa jirta gaar ah oo walahda meelba ku tirsanin baa jira mustaqbalkoogu haddii la hagaajin waayo berito orana dhib unbaa ka iman doontaa dhib unbaa ka iman doontaa awlaadana wallahda waxaan rajeynayaa markaa horta reeruhu qoysasku ay dhismaan noloshan diinta iyo sidii reera loo maamuli lahaa la isla garto waxaa ta kale loo tallaabi karaa awlaaddii dayacneed in meela loo waxeeyo oo iskuulla lagu daro oo la dhaqaaleeyo yaa iman doonta beritoole ha ha taasaa taasaa iman doonta marka ugu dambeyntii yaad is leedahay talow way ku habboon tahay in loo tabiyo oo codka uu gaaro oo wax ka qaban karaya hawshaas aadka u muhiimkaa
ugu dambeyntii waxa aan ka codsanayaa dowladda iyo madaxweynaheena ismaaciil cumar gelle iyo wasiirka dhaqanka iyo diintaba inay iska kaashadaan ina ay waxeeyaan iskuol ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa mise loo fahansiin lahaa dadkii rabay inay ismehersadaan reer dhistaan dadkii horay reeruhu uga burbureenna loo dareensiin lahaa inay reerkooga adib u dhisan karaan ee awlaadda ay mustaqbalkii ay u soo celin karaan oo wixii dhibtaale ay dhaafi karaan intaas haddii la helo wallahi waxaan rajeynayaa inaa wixii ka dambeeyana la heli doono insha allah
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada jabuuti ee xarunta u ah waddanka jabuuti oo lagu magacaabo xasan muumin oo u warramayay waryaheena sagal saciid faarax haatanna wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab ay la wareegeen deegaanka goofgaduud oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka koonfur ka xiga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wax iska hor imaada kama dhicin deegaanka waxaana ka hor inta aysan kooxda al-shabaab la wareegin deegaankaasi isaga baxay ciidamada dowladda soomaaliya oo halkaasi fariisin ku lahaa wararku waxaay xaqiijinayaan in weli kooxda al-shabaab ay ku sugan yihiin deegaanka goofgaduud oo saaka ay la wareegeen waxay sidoo kale wararka gobolkaasi ka imaanaya sheegayaan in ciidamo fara badan oo gurmad ah ay ka ambabaxeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo qaar ka mid a saraakiisha maamulka koonfur galbeed soomaaliyana ay sheegeen in ay shabaab ka saarayaan deegaankaasi oo istraatiiji u ah maamulka koonfur galbeed markii ay kooxda al-shabaab soo galeen deegaanka goofgaduud waxa ay bilaabeen in ay galaan qaar ka mid a guryaha deegaanka waxaana ay dad goobjoogayaalahi sheegayaan in ilaa afar qof ay kala baxeen guryaha kuwaasoo la aaminsan yahay inay bartilmaameed u ahaayeen kooxda sidoo kale waxay aaseen dhufaysyo amaba godad ay askartu xabadda kaga gaban jireen ma aha markii ugu horreysay oo kooxda al-shabaab ay la wareegto deegaanka goofgaduud oo fariisin u ah ciidanka dowladda soomaaliya aad baad umahadsan tahay jacfar kuukaay weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a markaan goordho waxaad maqli doontaan ciyaarihii ha yeeshee aynu dhinaca heesaha aanu aadno heestaan un filayo in dad badan ay ka wada heli doonaan heesaare fanaanka axmed aarshe ayaan idin soo qabanayna
subax baad kacdaa noloshuwa sadarka loo adoon si qorshaystay weyn si kaleya kugu soo sintaaway wax waad kacdaa noloshu waa sadar kaloo adoon si qorshaysay wey si kaleeye kugu soo sintaway sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sigsaad galay baa jire maxaa sax mile qaldamay sigsaad galay baa jire maxaa sax mile qaldamay jacaylkeenii somaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakin waa jimcey buniya u sameeye salo malahasaar baa haye jacaylkeenii sama baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakin waa jimcey buniya u sameeye salo malahasaar baa haye
waliyosaan waliyo waliyo u weyraca waliyosaan waliyo waliyo u weyraca waliyosaan waliyo waliyo u weyraca waliyosaan waliyo waliyo u weyraca
jacaylkeenii soma baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakin waa jimcey buniya u sameeye salo malahasaar baa haye jacaylkeenii sama baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakin waa jimcey buniya u sameeye salo malahasaar baa haye
waliyosaan waliyo waliyo u weyraca waliyosaan waliyo
codkaasi macaan ee axmed aarshe iyo heestii saar aanu intaa kaga nimaadno markana waxaa idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara jamaal axmed cismaan oo garabkayga midig fadhiya
aad baad umahadsan tahay jacfar kun wanaagsan dhegaystayaal shalay waxaa la dheeli kulmo ka tirsan horeelada dalalka ingiriiska spain iyo sidoo kale dalka talyaaniga kulan keliya ayaa dalka ingiriiska laga ciyaaray cardiff city waxa ay la ciyaartay naadiga banley waxayna kaga adkaatay laba gool iyo gool oo carif syria ayaa guuldarro la duldhigay banley ayaa guushaasi ay gaartay zeeriyada dalka talyaanigana kulmo xiiso badan ayaa dhacay milan ayaa guul waayadanba raadinaysay ka gaartay naadiga saswolo kadib markii gegada naadiga kubadda cagta ee mobile stadium ay ku wada dheeleen labada kooxood saswolo iyo milan afar gool iyo gool ay naadiga kubadda cagta milan ku wadronaatay xeryahan suuso ayaa afartaasi gool laba ka mid a u dhaliya naadiga ac milan naadiga baarmana waxa ay guul ka gaartay naadiga emboli waxayna kaga adkaatay gooli waxba fersonen waxa ay la ciyaartay naadiga genowa laba gool i goola naadiga genowa ayaa ku guul gaartay atlanta waxa ay la dheeshay naadiga fiorentina laba gooli waxba waxaa afka xidda loo daray naadiga atlanta kievo verona waxay la ciyaartay naadiga torino waxaana gooli waxba kuwa wadronaaday naadiga torino udinese iyo bolonya laba gooli goola naadiga bolonya ayaa guusha ku raacday zeeriyada dalka talyaaniga waxaa horyaalkaasi hogaaminayay yuventus oo toddoba kulan oo ciyaartay iskale koow iyo labaatan dhibcood napoli waxay leedahay shan iyo toban dhibcood fiorentina iyo inter iyo saswolo waxay leeyihiin saddex iyo toban dhibcood waxaa sidoo kale la dheelay horyaalka dalkaas dalkaasi spain haddii aynu jaleecno naadiga weska iyo grona oo wada dheelay gooli gool ayay ku kala baxeen vilreal waxa ay la ciyaartay naadiga real fayodolid waxaana gool waxba ku wadronaadeen naadiga fayodolid levente iyo deportiva alavesna laba gool iyo gool naadiga levente ayaa guusha ku raacday naadiga real betis waxay la dheeshay naadiga kubadda cagta ee lagnis gool waxba naadiga kubadda cagta ee real betis ayaa ku wadronaatay horyaalkaasi toddobaadka kulmada la deelay naadiyada barcelona iyo real madrid labaduba baraajo ayay galeen waxaana weli hogaaminaya naadiga barcelona oo toddoba kulan oo ciyaartay afar toban dhibco iska leh real madrid ayaa kulmo intaa la eg oo ay ciyaartay waxay leedahay afar iyo toban dhibcood oo dhinaca firqiga goolasha ayaa naadiga barcelona ay weli horyaalka ku haysa sevilla ayaa saddex iyo toban dhibco iska leh atletico madridna waxay leedahay labaiyo toban dhibcood dhegaystayaal haddii dhinaca kale aynu jaleecno horyaalkaasi markaaynu kaga gudubno maalinta berita waxaa la dheeli doona kulmo ka tirsan champions leaguega oo guruubyada ayaa weli la dheelaya gruubka e kulanka ugu soo horeeya e e k athenis waxay la dheeli doontaa naadiga benfica bayer munich iyo ayax ayaa sidoo kale wada ballansan gruubka f naadiga hovenham waxay la dheeli doontaa naadiga manchester city naadiga leon iyo shakhtar donesk ayaa sidoo kale gruubkaasi wada ballansan vienna c s k moscow iyo real madrid ayaa wada dheeli doona rome iyo victoria blezon ayaa sidoo kale wada ciyaari doona yuventus waxay la dheeli doontaa naadiga young boys halka manchester unitedna la dheeli doontaa naadiga valencia kulmadaasi iyo waxyaabaha kusoo kordha dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ayaan kusoo gabgabaynaynaa
aad buu umahadsan yahay jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dhegaystayaal haddaan idiin dulmaro wararkii ugu waaweynaa ee maanta aanu idiin haynana waxaa ka mid ah qarax ismiidaamin loo malaynayo ayaa ka dhacay agagaarka kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday gaadiid ay wateen ciidamo talyaani ah oo marayay nawaaxiga kuliyaddaasi ciidamada talyaaniga ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa midowda yurub ee tababarka u sameeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa durbaba sheegatay in ay ka dambeysay amaba ay iyadu leedahay mas-uuliyadda weerarkaasi khasaaraha ka dhashay qaraxaasi ilaa iyo hadda si rasmi a looma oga dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab ay la wareegtay deegaanka goofgaduud oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka koonfur ka xiga magaalada baydhabo wax iska hor imaada kama dhicin deegaankaasi waxaana ah intaa kooxda aanay la wareegin deegaanka isaga baxay ciidamada dowladda soomaaliya oo halkaasi fariisin ku lahaa wararku waxa ay sheegayaan in weli kooxda al-shabaab ay ku sugan yihiin deegaankaasi waxaa sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in ciidamo fara badan oo gurmada ay ka ambabaxeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay markii ay kooxda al-shabaab soo galeen deegaanka goofgaduud waxa ay bilaabeen in ay galaan qaar ka mida guryaha deegaanka waxaana ah goobjoogayaashu ay sheegayaan in ilaa iyo afar ruux ay kala baxeen guryahooda kuwaasoo la aaminsan yahay in ay kooxda bartilmaameed u ahaayeen sidoo kale waxay aaseen dhufaysyo iyo godad ay askartu xabadda kaga gaban jireen mana aha markii ugu horreysay ee kooxda al-shabaab ay la wareegaan deegaanka goofgaduud oo fariisin ciidamada dowladda u ah
aad buu mahadsan yahay jacfar kukaay oo inoo dulmaraya qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal dhinacii heesa haddaynan ku laabanno sayruukh ayaan idiin soo gudbinaynaa maryan sheekh nuur marin ruun ayaa ku luuqeynaysa maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuu sibiqigu dhex galay muuxusada rigayga degay maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuu sibiqigu dhex galay muuxusada rigayga degay maxan silsiliyuun aytuu balad ii sawiray aa muxuu muxuu beenigu sasaday maxan silsiliyuun aytuu balag ii sawiray aa muxuu muxuu beenigu sasaday saldhiya baar caashiqo malihid sohodin gaara iyo saxayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahee xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi saldhiya baar caashaqo malihid sohodin gaara iyo saxayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahee xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaan riyada maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaan riyada
codkaasi macaan iyo heesta sayruukh waxa ah ay gebagebo iyo gunaanadba u ahayd idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigoo ah jacfar kuukaay jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdisandheere oo idinku dhaafayna nabadgelyo
maxan soofaan riyada waxaan samadiyo hawada cayntuu sawd iiga baxay aa sidii sayruu u kacay maxan samadiyo hawada cayntuu sawd iiga baxay aa sidii sidii sayruu u kacay sal iyo baar caashaqow malihid sohodin gaara iyo saxayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahee xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku